allaha u naxariistee luul jelaani cali oo ka mid ahayd fanaaniintii ugu caansanaa fanka soomaalida gaar ahaan banaadiriga ayaa xalay waxay ku geeriyootay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota shariif maye cusmaan oo ku magac dheer shariif jeeg oo ay muddo dheer isiiqiineen marxuumada geeriyootay islamarkaana ku noolaa minnesota ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhdeeda kooban luul jelaani cali oo ku geeriyootay wadanka maraykanka waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay waa la qalay kadibna maarkino haddana waxaa kusoo baxay in lugta laga gooyo waxay xanuunsatay waxaa laga joogaa muddo oo sanaba adiga soonkan soonkii ka horeeyey waxay rabtay inay baxdo hadda usoo dhaafo waxay rabtay sacuudiya cumray u socotay iida iyo wiilkiiya siciid hataa viisala waa way suubsadeen bas inay baxday isku diyaarisi intaanan bixin waa la qabtay cudur baa kusoo booday isbitaalkaa la geeyey sidii ay ku baaqatay kadibna isbitaal waxaa la geeyey maaragtay magaciisii isbitaalka waa la qalay adiga waxaa badan ay soo martay ilaahay maaragtay ajar waxa allah ugu dhigo maaragtay dambi dhaaf allah ugu dhigo maantana waxa waaye teedaa timid waa dhimad waa taariikh lonlaskeeda haddaan kaga sheegtay islaan fiican oo dadka soo dhaweynayso gurigeeda bulshada waa isku imaan jireen adig naftirkaa daanduray waxbaba maogtihid dad badanaa gurigeeda cuntada ka cuni jiri ma gastay kii ooy waa ula ooy jirtay kii fiican waa ula fiicnaa jirtay marka waxaa laga sheekey kara ma aha gabadhaan maanta waa dhimataye allah ha u naxariis marka dia loo soo daceeyo kulligayna naga dhimatay luul jelaani cali waxa ay ka mid ahayd fanaaniintii ugu caansanaa fanka soomaalida gaar ahaan waxa ay ku laqayn jirtay heesaha banaadiriga waxaana aada looga yiqiinay geyga soomaalida gaar ahaan magaalada muqdisho fanaanidan ayaa la sheegay xanuun kusoo booday awgiisa oo ay la xanuunsanaysay in muddo ah in ay u geeriyootay